kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiicaan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaal ka mid ka mid ah haldowrada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan waxaan kamid ah dadka farsamada gacantaale waxaan sameeya dantii cirbada ayaan ka sameeya waxyaabo badan waxaan ka sameeya waxaa kamid ah kutubta qur-aanka galkiisa shaakooyinka gabdhaha yeelka umusha ilaa iyo saddex sano oo waraysi aanu la yeelanay muna oo ah gabar ku shaqaysata farsamada dunta iyo cirbadda iisooyaalkeedii nooleed ayaan maxamuud canshuur oo ka shaqaysa horumarinta hiddaha afka iyo dhaqanka tabintii soo saaraystu waa anigoo hanaa maxameda farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmoo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaragga boqor hanaga badbaadiyee baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo iskubuuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajee baxnaano hosbitaal baa boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daaha ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kale isbitalku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix hagaag isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysaanu la yeelanay muno oo ah gabar ku shaqaysata farsamada dunta iyo cirbadda balse markan sooyaalkeedii nololeed ayaan maxamuud canshuur oo ka shaqaysa horumarinta hiddaha afka iyo dhaqanka waxay ku dhalatay soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii university of apply science utage ayay ka diyaarisay sayniska howlaheedii hiddaha afka iyo dhaqanka kate soomaali artist and culture ayay madax u tahay oo ka shaqaysa arrimaha fanka iyo dhaqanka laguna dhiirogeliyo wada noolaanshiyaha soomaalida iyo bulshooyinka kale kate waxa ay si dhow ula shaqaysaa redsea online oo dhiirogelisa dhaqanka akhrinta iyo qoraalka bulshada ayaan waa qabanqaabiyaha toddobaadka dhaqanka soomaalida oo sanad waliba lagu qabto london tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobadii sidoo kale qayb ayay ka ahayd qabanqaabiyayaasha carwada buugaagta ee hargeysa oo ah carwada ugu weyn geeska afrika waxay qayb ka aasaastay xarunta dhaqanka hargeysa oo ka mid ah xarumihii dhaqanka ugu horreeyay ee dalka kahana qaada burburkii kadib dhowr sano oo xiriir ah ayay ka shaqaynaysay sidii fursad loo siin lahaa fanka iyada oo si firfircoon u dhiirigelisa fanaaniinta gaar ahaan kuwa la qiimo tiro iyo soo bandhigada xirfado muusashino aan haysan fursado ay gobolka uga sameyn karaan bandhigyo waxaa intaa dheer inay ka shaqaysay arrimaha bulshada iyo xuquuqda haweenka iyadoona hogaamisay mashaariic dhowr ah sida la dagaalanka caada dhaqameedka gudniinka fircooniga ee gabdhaha lagu sameeyo sanadkii labada kun toddobiyo tobankii madaxweyne axmed maxamed maxamuud ayaa u magacaabay safiirka somalilan ee britain si uga shaqayso isku xirka jaaliyadda dadyowga qurbaha ku nool iyo kuwa gudaha abaalgudyadii a heshay waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta m b e member of the order of the british empire looguna xushay sida ay u taageertay in xiriir saaxiibtinimo iyo isfaham dhaqan ay u yeeshaan bulshada u k iyo jaaliyadda soomaalida dhinaca kale waxay ka mid noqotay liiska shan iyo labaatan qofood oo afrikaan ah oo wargeyska financial times uu ku tilmaamay inay yihiin xidigaha afrika ee soo ifbahaya
idilkoodba xirfadaad u oomaneedo inaad ka aflaxdo aayar ugu shaqaysato ulajeedkaagu ahaa yool akademi baa idilkood kuu soo ururiyo aayar kuu baraya iminkaba abaar ayaama dabadeed adaa ka aflixi doone ustaadyo aad u yaqaano oo aqoon dheeriya u leh yool akademi baa ku astoobo arladeenna ugu haystee iminkaba abaar adaa u aayi doone yool waa akademiyad u gaara barashada xirfadaha sida computer application graphic design video editing digital marketing content creation project management data analysis visualization entrepreneurship and business research methodology iyo monitoring and evaluation dhammaan xirfadahan waxaa kuu dhigaya khubaro ku takhasustay waxaadna ku baranaysaa si toos ah ama si kafool kafool ah oo loogu talagalay in lagu dhiso aqoontaada iyo xirfadaada akademiyada yool waxay ku taallaa degmada hodan gaar ahaan xaafada taleex waxay dhinac ku haysaa java wixii fafaahintaa dheeri ah fadlan kala xiriir taleefanadan kale ah eber lix hal toddobo konton iyo labo toddobaatan iyo labo siddeetan iyo sideed ama eber lix labo toddobo konton iyo labo toddobaatan iyo labo siddeed sideed haddaba ha moogaan yool academy
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta aan wax ku barno arday da'du u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama hom saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama bisneska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama udiyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da'du waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinay muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xidhiiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن markan anuu imaano falanqaynteenna farsamada gacantu waa xirfad aad muhiim ah waa shaqo qofka bartaa hi uu ka xoroobo inuu cid kale ku tiirsanaado farshaxanku waa shaqo aasaas u ah nolosha waa bilowga warshada casri ah soomaalidu waxay lahaan jirtay farsamo gacmeed ay caan ku ahayd oo jiilbakan ka dambeeya hay u gudbin jiray dadku waxay ahaayeen kuwo wax soo saara dadka qaar waxay samayn jireen agabka wax lagu karsado iyo weelal wax lagu cuno oo taya leh qayb kale oo bulshada ka mid ahi waxay toli jireen dharka kabaha iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah nolosha asaasiga ah dhallinyarada oo ah qaybta ugu ballaaran bulshada ahna kuwa baahida ugu badan u qaba shaqa abuurka ayaa waayadan dambe la yimaada aragtiyo dalka ku cusub iyo kuwa aan dalka ku cusbayn balse sii dabar go-ayay inay soo nooleeyaan kuwaasi waxaa ka mid ah haween badan oo farsameeya waxyaabaha farshaxanka ah sida dunta oo laga soo saaro agabyo kala duwan muna iidow waxay qayb ka tahay dumarka ku shaqaysta farshaxan samaynta gaar ahaan dunta waxay ka samaysaa boorsooyinka taakooyinka koofiyadaha dharka carruurta yaryar agabka lagu qurxiyo guryaha iyo waxyaabo kale sidoo kalena waxay xirfadeedan uga faa'iideysaa hablo kale oo siyaabo kala duwan ay u barto toddobaadkan ayay marti noogu tahay barnaamijka muna waxaana ka waraysanay farsamadeedan sida ay ku baratay waxyaabihii ku dhaliyey daqliga ay ka hesho iyo weydiimo kale waan hordhignay balse ugu horeyn waxay noo sharaxaysaa howsheedan waxa ay tahay waad ku mahadsantahay walaashii waan ku dhowahay waxaan sameeyaa waxaan kamid ah dadka farsamada gacanta le waxaan sameeyaa dantii cirbada ayaan ka sameeyaa waxyaabo badan waxaan ka sameeyaa waxaa kamid ah kutubka qur-aanka galkiisa oo loogu ilaaliyo boorka waxyaabaan sameeyo kale waxaa kamid ah shaakooyinka gabdhaha eelka umusha ilaa iyo saddex sano funaanadaha iyo surwaalada waxyaabaan kale ka sameeya waxaa kamid ah boorsooyinka sida sharaxaadaha guriga haddii ahaa lahay kuwa ubaxyar yaryar oo guriga lagu sharaxdo iyo kuwa kale oo caadi loo saartaba waxyaabaan kamid waxaa kamid ah koofiyadaha rag iyo dumar iyo ilmaba kuwa oo waxaa kamid ah koomadiinjaaradii waxyaaba badan ayaa laga sameeya dunta intaas ayaan sameeya waayahay goormo ayaad bilowday farsamadan farsamadana aada ayaan u jeclaa shirkada waxaa lahayd ayaga yaraa u naxariisto aada ayaan u jeclaa waan ku hami jiray inaan sameeyo mar un dadaal dheer ayaan u galay waa daawo jiray kadib waxaa igu dhalatay labada kun koob labaatanka inaan raadiyo meel aan ka barto waan helay alxamdulilah waana soo bartay goormo ayay ahayd markaad marka bilowday barashadeeda
muddo yar oo bil ah ayaan kusoo bartay fahamkeeda sida cirbada loo qabanayo shan jiil ayaa jira gudad ayay leedahay gudadkiisa dhan waan soo fahmay alxamdulilah marka horena waxaa ahaa dadka ka daawada social mediaha oo aadaan u jeclaa markaan soo fahmin dib waxaan kusoo laabtay inaan ka samaysto sociaalki waxaan ahayd sanadkii labada kun koob iyo labaatanka inaan raadiyo meelaan ka barto markaas ayaan bilaabay maxaa kugu adkaa marka intii aada barashadeeda ku guda jirta waxaa igu adkaa gudadkoo kale marka aan sameynayo dowda la galaya jira ridmo gaaban ridmo dheer meelahaasoo kale markaas igu adkaayo kadib alxamdulilah waad ku gudbay waan keenay ridmooyinkoo kalena waxay leedahay meeshan god iyo ridmo iyo singiiba leeda og dunta hadii laga hadlaa gudadkaasi maxay yihiin cirbada meelaha la gelinaya
godadkaas waxay yihiin ha cirbada meesha aad ka gelayso xirashaa marka koowaad marka ugu horeysa waa waa la xiranayaa cirbada saa u qabsan lahayd haddana duntii ayaad xiranaysaa cirbadii ayaad dhex gelinaysaa sindiir ayaa ku xiga sindiirkaa la sameynaya sindiirkaas la sameeyo waa tiro tiradaas kadib ayaad kusoo laabanaysaa markaas kii ugu horeysay god ayuu ku noqonaa godka koowaad ilaa ay ka igu dambeeyay adig tiradii markaa aad samaysatay godka saasay ku imaanayaan saasay godka ugu horeeyay ilaa godka ugu dambeeya oo kale noqonaa intii sindiir ay ku samaysnaa hadday saddex iyo toban tahay saddex iyo toban god ayay noqonaysaa kadib godkaas marka lagu dhacaayana oo la gelaayo cirbadii la gelinaayana waxay noqonaysaa ridmo ridmo gaaban ama ridmo dheer iyadana markaa saasay u kala qaadan tahay marka la baranaayo kale waxyaabaha ugu horeeya aasaaska ugu horeeya kamid tahay waayahay muna aada umahadsantaha xilligan maxaa kugu dhaliyey inaad soo bandhigto xirfadan maxiise loo qaba ayaad ku aragtay dalka mise xilligan adiga ayuun bay kugu soo aaday ha xiise loo qaba way jirtaa waan arkay markaan baraha bulshada kula wadaagay dadka xiise badan oo loo qabo arkay saas ay ugu dhalisay inaan soo bandhigo agabkaaad u adeegsato maxay ka kooban yihiin xageese inta badan ka heshaa agabka oo aad adeegsado waxay ka kooban yihiin duntaas iyo cirbadaas iyo cabir cabir ayaa loo baahan yahay sina qiyaasaadka isku daa maahan ilmaha yarka iyo dadka waaweyn cabir uu kaaga baahan yahay inta badan dumanka qaar waxaa laga helaa dalka dibadiisa kuwa ugu fiican turkiga oo kale ayaa laga helaa kuwa boorsooyinka iyo sharaxaadahoo kale laga sameyn karo qaarna wadankiina waa laga helaa marka qaarna waan dalbadaa kuwa kale inta laga hela mayagana waan soo qaataa qarshaadka aad ku bixisaa iyo kan kaa soo gala maxaa farqi ah oo dhexeeya faa'iido miyuu leeyahay mise khasaaro faa'iido miyuu leeyahay walow ayna weli bulshada la qabsan oo farsamada farsamada hore aheed hadda ay soo noolaanayso marba marka ka dambeysa faa'iido miyuu leeyahay faa'iidadiisa way soo kordhaysaa faa'iido sidee ah ayuu u leeyahay marka bulshada wax soo saarkaadan ama dadka kaa iibsanayo kale faa'iido u leeyahay maxay tahay faa'iidada u leeyahay waxay tahay wax tayala ay tahay runtii runtii oo boosi qofka markaa ka sameysa oo aada dhaqan karto ay aadna u fududahay haddii dhar laga sameeyo inay tahay wax hidiyo dhaqan oo gurigaa ku quruxsan karto sida kuwan oo feynista oo kale iyo waxyaabo qurux badan ay tahay oo gurigna aad ku quruxsan karto haddana aad dhaqan kartid iyo markaas hadda kaa kufoobaan faa'iidooyin badan ay leeyihiin bulshada ma jiraan wax caqabado ah oo aad kala kulantay shaqadan
caqabadahan kala kulma waxay tahay keliyata inaad dunta iyo cirbada raadis u galo markaa hadda dumarka qaar kuwan aan ka sameynayo sharxaadahoo kale turkiga yaalaan raadis badan ay ugu qaadataa inaan miisaan soo saaro inaan dad la xiriiro caqabadahan kala kulmay intaas keliyata ay tahay inaan raadis badan u galo qaab sidee ah iyo marka dadku kaaga iibsadaan wax soo saarkaada qaab online ah markaan sameeyo wixii aan sameeyo aan soo kubiyo ama aan sameeyo waxaan dhigaa baraha bulshada sida tiktok oo kale facebooka facebookaas markaa lagaga soo dalbadaa dadka qaar way iga soo raacaan iyagoo barasho ahaan rabaa markaas waana baraa maadaama aad dad barto marka bal dadkaas aad barto qaab online ah maadaama waxaan wax gacanta laga sameynayo ee tahay sidee ku bartaa dadka aad bar hadda aad online ahaanta aad ku bartana tiradooda intay dhan yihiin dadka hadda online ahaanta kuba ku baro ma badno waa laba gabdood kuwa ii joogan sidoo kale qaarna way imaadaan dadka isku fursad maahan qaar waxay dhahaan intay degan tahay waa kuwa imaadnaa way ii imaadaan qaarna waxay dhahaan masoo bixi karna online aan ku rabnaa online ayagana casharada ugu dhigaa telegramka waa u duubaa marka insha allah iyagana kuwaas waa laba qofood fahamka ka waran marka maadaama wax oo gacanta laga qabanayo ay tahay wixiina aad markaas cod ahaan ugu gudbinayso wixii aadan markaa la joogin sidee u fahmi karaan ay is leedahay farsamadan gacantii u baahan tahay ilan iyo practicalkii ha waxay tahay video ayaan sameeyaa video aan duubaa anigoo dunti qabanayo sameynaayo videogaas ayaan u diraa kadib way isku soo diraan dadka qaar waxay dhahan anagoo online aan ku bari karno mamalena waan ku imanaynaa qaarna hadda labada gabdhood oo kale haddaan kuu sheegaya iyagoo isku dayeen wana u fududaatay siday ku qaadatay inay isku dayaan marka video iyo codkaydii waaye marka aan onlineka ku dhigayo
waayahay muddo intaa dhan ayaa had marka dadka wax baraysa adi ahaantaada hadda ma badna muddada aan dhigayo saddex bilood yaa kale oo hawshan kula wada ama kaa caawiya ma keligaa ayaa markaa qabta mise dadku caawiyaa jira
maya alxamdulilah hawshan keligay ayaa qabta keliga ayaa talo sameeya dadaalka u gala maxaa keenaya xilligan in dib suuqyada loogu arko waxyaabihii dhaqanka inoo ahaan jira waxaa keenaya dhalinyarada hadda oo shiiseynaya socialka media fududeynaya marka qofka ku arko kale uu leeyahay xirfada xirfad hore aheyd waxyaabahaas oo dhan ayaa keeni kara inay hadda dib usoo noolaadaan dad aada u jeclo iyagana shiiseyn jiray inay mar un bartaan faa'iido sidee ah ayay muna u leedahay gabdhaha adiga oo kale ah qaarkood hooyooyinka ah qaarkood waxaa guryaha waalidiintooda jooga in ay bartaan farsamooyinka sidoo kalena ay ka faa'iideystaan baraha bulshada ama social mediaha faa'iido badan ay u leedahay sida gabdhaha anigoo kale ah hadda hooyooyinka oo kale faa'iido badan oo sii leedahay waa iyada gurigeeda joogta ilmaheeda la socota oo gurigeeda dhex joogta ayay falan kartaa haddana social media baa wax u fududeynaya meeshaas ku ganacsan kartaa dhigi kartaa iyadoo aanan ilmihina iska dayicin oo bixitaan badan iyo adiga ama meel kale inay ku iibgeysa aan isgelin ayaa haddana ku iibgeysa kartaa iyada qaab social media ahaan gurigeeda iyadoo joogtana ay sameyn kartaa faa'iido badan ay u leedahay markaa aan leeyahay siba haweenka hooyooyinka ah kala ayaan usoo jeedin lahaa gabdhaha oo kale siba hooyooyinka inay xirfadan bartaan ay yeeshaan xirfad ay ku shaqaysan karaan iyagoo iyagoo hooyana ah gurigoodana jooga ilmahoodana ku dhex jira dhiirigelin siinayna waxay tahay gabdhaha hadda jira intay isticmaali lahaayeen social media sida tiktok live iyo video lasoo dhigo kale ay daawo lahayen inay waqtigooda ku lumi lahayd inay waqtigooda geliyaan inay wax soo saartaan wax taya leh ee ilmahooda iyo guryahooda ku quruxsan karaan bulshadoodana u soo bandhigaan hadday bulshadooda u bandhigaanne ay ka faa'iidayaan iyagana xagga ay ganacsi kaga abuuran karaan waqtiyadoodii firaaqada ahaa ay kaga faa'iideysanayaan social media iyo waxyaabo kale ama sheekooyina ay uga faa'iideystaan inay xirfad yeeshaan ayaan ku dhiirigelinaa gabdhaha si ay u noqdaan dad horumarsan oo xirfadna leh xirfadaha xirfada oo noqon kartaa xirfadaha waa xirfada waxay noqon kartaa sahaqaanka eelaanka make upka farshaxankan oo kala dunta inaad xirfad yeelato way ku anfacaysaa wadamada qaar waxay ku horumareen dadkooda oo bartay farsamada gacanta marka gabdhahiina waxaan ku dhiirigelinaa inay xirfad yeeshaan xirfad wafan ha noqoto sida harqaanka kuwa aan soo sheego o kale make upkaas filaankaas farshaxankan dunta oo kale adiga xirfad un yeelo waqtigaaga firaaqada geli si aa wax soo saarna u yeelato adna faa'iido ku ah bulshadaadana faa'iido u ah waayahay muna maxay tahay rajada aad ka leedahay farsamadan hadda rajadaan ka leeyahay waxay tahay maadaama hadda aan dun iyo eebada wax ku talo waxaan ka leeyahay inaan mashiin helo haddii ilahay awoodale isaamaxo mashiino waxaa jira wax lagu talo si koofiyadaoo kale lagu sameeyo maalinkiiba intaasoo koofi aad soo saari kartaa markaa mashiinadaasoo kale dumanka qaar inaan helo inaan bahalkii adi xirfadaydana hadda sii horumarsado rajo heerka hadda taagana heer ka sareysa inaan gaaro ayaan rajeynaya insha allah hadda onlineka oo kale aan inaan ku shaqaystaan aan xirfadayda ku iibgeeya inaan xarumo sameysto inaan meel aan wax u baro dadka oo oo xarun oo kale aan sameeyo rajooyin badan aan ka leeya insha allah
ekis alfraad oo magacii laga bedelo loo bixiyey niyu alfursan daltalkaninig
yaa cawraloy waadiga aadaaraaye xaa kugu dhacay goosaa inta layga qabtay aa xanuunkii ilkiyoo dhan ku faafay
niyu alfursaan daltalkaninig ma tegin miya
ma tegin waleeduq caashadi deriskaan yaaheed ma aqaanin haa caasho waa'iqiina maxaa ku dhacay waa tii hee ilkaha ka jiraneede kumbuyuutara inya la saaray aadhalada horteeraha ilkaheer iyo afkeeri laga tusa aasaa iyadoon hal ilig la siibinaa ilkihii xanuunaya yaa inya laga daaweeyey ey kulayl iyo qabow waxaysan ku ruugayn male kaala arag adaaba yaabaah bal haddaan tegaa waatan hortaadaahe gal cabdille erad la bujaayoonan aqaanin beriga badana yaa afkaadii mugdigaahay iyo ilkahaadii murxabunoo gubtay u ekaay yaa sidaan u caddeeyey niyu alfursan dantalkaniinigaan tega arro aasay saankuugu caddeeyeen hee niyu alfursaan waa tegis haddayba saan ilkihi u cadday hayso una daaway hayso niyu alfursaan dantalkaniinig waxaad ka helaysaan bixinta buuxinta dawaynta kabidda dhisidda qurxinta dhaqidda caddaynta ilkaha gelin dahab laf iyo qalinba niyu alfursaan dantalkaniinig waxay kuu qabanaysaa toosinta ilkaha qalloocu ku jiro abuurista ilkaha burbursan iyo weliba laysarka ilkaha lagu caddeeyo oo aad ka heli karto niyu alfursaan daltalkaninig waxay xarumo ku kala leedahay degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolka baay kasoo horjeedka dahabshiil baydhabo aroo doctor ibraahim nuur qayliyo khibrad dheeroo muddo soddon iyo shan sana aad shaqadan u leeyahay wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix harshan kow iyo toban kow iyo toban labaatan iyo sagaal eber lix harshan sagaal sagaal soddon iyo siddeed sagaal sagaal ama eber lixa lix konton iyo shan konton iyo shan konton iyo shan
aaday u mahadsan tahay muna iidow raage oo marti inoogu ahayd barnaamijka intaas ayaana ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kulacayna ah waa hanaa maxamed oo idin leh isma dhaafno